Beri hore waxaa jirtay gabar la oran jiray Sahra. Waxa ay la nooleed qoyskooda oo ka koobnaa hooyo, aabbo iyo afar wiil oo ay walaalo ahaayeen. Qoysku waxa ay degnaayeen meel tuulo ah. Afartii wiil ay Sahra walaalaha ahaayeen waxa ay dhigan jireen dugsi waxbarasho. Sahrana waxa ay jecleyd in ay wax barato laakiin reerkoodu uma ay diri jirin dugsiga oo guriga ayay uga shaqayn jirtay. Markii ay Sahra u dulqaadan weyday waxbarasho la'aanta iyo hawshan adag ee ay guriga ka qabato ayaa ay u soo baxday magaalo ay deganeyd habaryarteed si ay halkaa dugsi uga gasho oo wax u barato. Sahra markii ay xoogaa ka sii socotay meeshii reerkeedu deganaa ayaa waxaa ka soo horbaxay nin doob ah oo timo xiiran. Markaas ayaa ay si cabsi leh u tiri, "Walaal waan lumay, waddadii magaalada i geynaysay xagee iga jirtaa?"